bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay kusoo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa jimce tobanka bisha maaraj sanadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a nabadoon cabdicasiis yuusuf xaaran oo ka mid a waxgaradka gobolka mudug ayaa ka hadlay ammaanka puntland iyo abaaraha ka jira deegaanada puntland kana hadlay dad lagu afduubtay dhowaan degmada garaacda ee gobolka mudug wasiirka cadaaladda puntland oo iclaamiyey roobdoon kuna baaqay saddex casho in la soomo roobdoonta ka hor gudoomiyaha gobolka karkaar oo warbixinta gudoomiyaha gobolka karkaar oo socdaal ku maraya deegaano fog oo ka tirsan gobolkaasi ayaa ka warbixiyey xaaladda deegaanadaasi ka jirta iyo tababar ku saabsan habdhaqanka qoyska oo lagu qabtay magaalada boosaaso qodobadaasi kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida xubnihii joogtadaha ee barnaamijka ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo maxamed lafman waa hagaag mahadsaned khadar col bismillahi raxmaan raxiim ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta puntland ayaa weli ku sugan koontareelka koonfureed ee magaalada garowe caasimada puntland iyadoo halkaasina aysan jirin gaadiid ka baxaya iyo kuwa soo gelaya ciidamada daraawiishta puntland ayaa waxay sheegeen inay ka maqan tahay xuquuqdoodii muddo saddex sana waxayna sheegeen inay sii haysan doonaan kontaroolka tan iyo inta ay ka helayaan xuquuqdooda weli wax warah kama soo bixin dowladda puntland oo ku aadan ciidamadaasi mishaar la-aanta ka cabanaya ee gadoodsan maamulka somalilan ayaa ka dalbaday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaare xasan cali kheyre inay faragelinta ay ku hayaan saldhigga militari ee berbera ay joojiyaan bishii hore ayay ahayd markii uu maamulka somalilan heshiis la galay shirkad laga leeyahay imaaraadka oo lagu magacaabo d b word waxaana arrintaasi si weyn uga soo horjeestay madaxda dowladda dhexe ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo sheegay in arrintaasi ay tahay sharci darro qaar ka mid a xildhibaanada hirshabeelle oo kulan ku yeeshay magaalada jawar ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle inuu caburin ku hayo xildhibaanada baarlamaanka waxayna ugu baaqeen madaxweynaha hirshabeelle inuu si dhaqso ah u horyimaado baarlamaanka hirshabeelle kulankan ayaa waxaa uga hadleen arrimo kala duwan oo ku aadan caburinta uu guddoomiyaha baarlamaanka ku hayo xildhibaanada sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa waxa ay ka hadleen arrimo kala duwan oo ku aadan maamulka hirshabeelle wararka naga soo gaaraya deegaanka mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan amisom ay ku dileen deegaan ku dhow degmada mahadaay dad rayida qaar kalena ay ka kaxaysteen guryahooda labada ruux ee la dilay iyo kuwa la qabtay ayaa la sheegay inay ahaayeen dad xoolo dhaqataa oo deganaa deegaanka maguurto oo qiyaastii sagaal kilomitir dhinaca bari kaga beegan degmada mahadaay guddoomiye ku-xigeenka degmada mahadaay dhinaca amniga iyo siyaasadda cabdulle oo warbaahinta la hadlaya xaqiijin ciidamada amisom dad ay dileen kuwo kalena kaxaysteen kolonyo ciidamada amisom oo marayay deegaanka la yidhahdo maguurto ayaa waxaa waddada u galay dagaalyaano ka tirsan al-shabaab halkaasoo iska horimaad culus uu ka dhacay waxaa madaxtooyada magaalada muqdisho laga dareemaya ay guud ahaan magaalada muqdishoba dhismaha golaha wasiirada waxaana maalmihii u dambeeyey la dareemayay xayndaabkana laga dareemaya xafiiska ra-isul wasaaraha arrimaha ku aadan soo magacaabista golaha wasiirada waxaa la magacaabay daljir ayaa helaysa in la magacaabay mas-uul qarsoon oo markaasi loo xil saaray aruurinta dukumentiyada taariikhda shaqada c v-ga ee xubnaha damacsan inay soo galaan golaha wasiirada ila ku dhow dhow xafiiska madaxda villa soomaaliya ayaa u xaqiijiyey daljir in nidaam cusub loo qabanayo faylasha musharaxiinta wasiir doonka iyadoo qabiil kasta loo sameeyey qaanad iyadoo codsiyada musharax kasta lagu ridayo qaanada u gaarka qabiilkiisa xigmadda arrintaasi ka dambaysa ayaa lagu sheegay in lagu kala ogaado habka tirada musharaxiinta qabaa'ilada iyo khibradaha shaqo ay u leeyihiin maamulka dowladnimo munaasabad si hersara loo soo agaasimay laguna taageeray ra-isul wasaare xasan cali kheyre ayaa lagu qabtay magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa munaasabadan waxaa ka qayb gelay jaaliyada soomaaliya ee dalka koonfur africa odayaasha dhallinyarada iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha ajanabiga ee ku nool dalkaasi koonfur africa mas-uuliyiin ka hadashay munaasabadda lagu taageeray ra-isul wasaare xasan cali kheyre ayaa xusay inay aada ula dhacsan yihiin dowladda cusub waxayna u rajeeyeen in ay ka shaqeeyaan daacadnimada ayaa la kacabsiga dhanka kale waxay shaaciyeen in si toosa u aqbaleen dalabkii madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha ee ahaa in loo gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen iyagoo sheegay ganacsatada dalka koonfur africa ay kaalin muuqata ka qaadan doonaan gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen halka warkaasi aad kala socotaan waa radio daljir iminkana wararkii dibadda maxkamadda jasiiradda ee loo dalxiis tago ee bali ayaa lasoo taagay david fox oo u shaqayn jiray wakaaladda wararka reuters waxaana lagu helay inuu haystay xashiish culayskeedu dhan yahay toban gram saxafigaas u dhashay dalka britain ayaa ahaa wakiil wareedka reuters ee arrimaha dagaalka waxaana lagu xukumay toddoba bilood oo xabsi ah david fox oo konton iyo shan sano jir ah wuxuu wakiil u ahaa wakaaladda wararka ee reuters wuxuuna u shaqaynayay muddo ku dhow labaatan sano waxaa shaqada laga ceeriyey kadib markii uu warbixin ka diyaariyey sunaamigii ku dhuftay dalka jabaan sanadkii laba kun kob iyo tobankii warkii koobnaa qaybka barnaamijka saaki iyo dunida waa nageyntaa dib aynu ku celiyay khadar cawl iyo barnaamijka oo faahfaahsan aan ku bilaabee nabadoono cabdicasiis oo yuusuf xarin oo ka mid ah nabadoonnada gobolka mudug ayaa shir tirayd oo ku qabtay magaalada gaalkacyo kaga hadlay xaaladda ammaan abaaraha iyo arrimo kale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد وعن ربا إنان بدلان ددوين هذا يدولة ديدان الله الله وباق أسوء تشيديو وليبا تلاء وان شعلعي إنا إيقا أقبلان لبا باق ويريارنا منا وحانو الدرهية قلمدوك منا وحانو الدرهية دولة فدرالكا مركو الرئيسة دولة بدلان shacabkeeda iyo shaqaalaheeda iyo wasiiradeeda cid kasta oo reer puntland ah waxaan u soo jeedinahayaa khaaquul iyo waxbaa jira wadad baan maqmaqlahayay jidka iyo bo-an baan maqlahayaa maantay waxaan ku jiraa emergensa baan ku jiraa deg deg baan ku jiraa naf inaan badbaadino hadalkaas ma aha dowladda yaan lala xisaabtamin ma aha dowladdu dhaliil ma laha ma aha yaan wax la qaybsan ma aha hadalkaas intaasba way jirtaa in laga xisaabtamona waa loo baahan yahay in laga wada hadlana waa loo baahan yahay laakiin wakhtigeedii maaha waxaan soo jeedinayaa qof kasta oo reer puntlandah maanta inuu ka shaqeeyo badbaado nafeed nafdad iyo nafduuyo badbaadadeed inuu ka shaqeeyo wax kale oo la soo qaadi karaana ayan jirin wax laga hadli karaana ayan jirin wax laga xisaabtami karaana ayan jirin hal neef qofka badbaadinaya annaga dana noogu jirtaa maanta waxaan rabaa haddii laba saacadood hakasho ah laba bilood hadda biyodhaamis baan ku jiray dadka dibaddaan maray dhexdoodaan maray say u nool yihiin baan maray degmada hadda aan tegey oo jiriiban aan ka mid gobolkaan ka mid ah baan ka imid waxaa ka shaqeeya oo habeenkii habeen berdhey baxa laba boqol iyo konton baabuur oo booyada sidaa baxa dadkaasi waxay isu caawiyaan sidii muslimnimada iyo shareecada islaamku ay ahayd qof biyaha laga leeyahay ma jiro qof waliba qofka u yimaadu caawiya dadka cidlada ku dhaca oo nafaq la'aanta u dhaca dadka baabuurta lihi waxay ku doonaan gabarmenti bay ku doonaan waa free meeshaasa qof ku dhaca marka la yidhahdo baabuurka taagan baa doona waxaa la rabaa marka dadka qof walba awoodda u leeyahay inuu saaro maanta inuu wax badbaadiyo wax kalena aan laga hadlin wixii jirana waa inoo naqdeg reer miyigu waxay yidhahdaan markay rays dhoomaa tala dhoobantaa ama waxay yidhahdaan aan isu naqda'sanno reer puntland oo taladaa in ay ka qaadataanna waa jeclahay waa soo jeedinaha aan isu naqda'sanno hawsheennuna maanta waa wax badbaadin sidaasaa inoo ballana aan sidaa ku wada howlgallo markii ilaahay ina dejiyeen wixii xisaabah iyo wixii xaajaysa iyo wixii qayb qaadasha markaa haynoo ahaato tala intaan markaan uga baxo dowladda puntland waxaan leeyahay dadka biyodhaamiska shacabku way iscaawinahayaan laakiin idinka caawintiinnii ma qorshaysna ma habaysna wax aad ku filan tihiin oo baahidoodii dhulka dabooshay baan arkay ceelasha dadweynaha ceelasha matoorada ah qof baa toban halaad u soo arooraysaa shidaalla kuma shuban karo nin baa baabuurkiisii haantiisii ku deeqay oo meeshuu rabay inuu biyaha geeyo raba war adigu shidaalkii ku shuba ceesha lama dhihi karo ceelka matoorkaa oo baabuurta u badani ka baxda bishii waxaa ku filan shan booyadood baa ku filan shantaa booyadoodna intay tahay waa aragtaana waxa weye waa afartan iyo halkii fuusta ah waa lix iyo toban doolar waad ku filan tihiin matoorada shidaal inaad siisaan haddaydaan idinku hayn hay-adaha aad ku amri kartaan inaad tidhaahdaan gobolba laba hay-adood shidaalka ceesha waa inay berdhay siiyaan hay-adahaad ku amri kartaan waa gobol kasta waxaa ku filan afartan kunoo doolar konton kunoo doolar baa bishii ku filan hay-addaan intaa awooda karin naga taga inaad tidhahdaanba xaq u leedihi haddaydnaan xafiisyada amar ka bixin karin ka taga xafiisyada waxaan idiin soo jeedinhayaa buntland ceesha matoorada ah oo taal shidaalkooda ama idinku bixiya ama hay-ada ka keena ceeshaa shidaalkooda baahi weyn baa ka jirta dayac baa ka jirta dadkoo dhan bay taabanaysaa kaalmay u noqonaysaa arrin aad wax ka qaban kartaan oo si fudud wax uga qaban kartaan weeye arrintaas ama qorshe xumaha idiin ahaato ama isu dhigidlaaidna idiin ahaatee waa arrin aad ku filantihiin dadkana macno ugu fadhida fuliyaan idiin soo jeedinaya arrintaas waxaan rabaa inaan kale oo ku daro kelmadda ah dadka maantay markaan lahaa waynoo gurmad saxaafadda waxay ka qayb qaadataa abaarta way ka qayb qaadatay gurmadka waa ka qayb qaateen kuwa saxaafaddii raadiyihii iyo telefishinkiina dhabarka u saaran yahay lacagna ururinhayaan aragnay kuwa warkiibay sii daynhayaan kuwa waxbay u kala gudbinhayaan saxaafadahana yaan la xirin yaan la joojin ha la daayo gurmadkay ka qayb galhayaan saxaafaddii taasna intaasaan rabaa inaan intii buntland kaga baxo galmudugna waxaan u soo jeedinayaa xilli xunna waa ku jiraa wakhti aan ballannay oo wadahadal iyo nabad ku ballannayna waa joognaa xilli xasaasi ah oo dadku xilligii ilaah la baryi jiray baa lagu jiraa in maanta tallaabo la qaadaa sax ma aha tallaabo dagaal iyo colaad in la qaadaa sax ma aha toddoba iyo labaatankii sano baddaasi nabad bay ahayd ayadaaba laysu mari jiray qofku markuu beriga ka baqo baddu inta mara kuwa kaloo badda joogu dhex mari jiray iyadoo beriga la isku laynayo albaab cusub baa furmay waxaan leeyahay abaalkaas tallaabo qaada tallaabo waafiya qaada obolojays bixiya albaabkaas inuu xirmaa la rabaa albaab balo oo aad ku dadheen colaaddii hore wey waxaan soo jeedinhayaa in idinkuna la dadaalo xilli adag baa lagu jiraayo dadka in wax la tara maahayn in colaad loo abuuro aan loo baahnayn tallaabo inaa qaadaanoo dadaashaan baan idiin soo jeedinaya dowladda federaalka ah baaq baan u dirahayaa baaqaan u dirahayaa waxaa weeye farmaajo iyo wasiirkiisa madaxto ra-iisul wasaaraha xafiisyadiinna dadweynuhu waa soo dhoweeyey aad baa raalli laydinka yahan weynna waa laydiin qabaa laakiin habar dugaagoo dhan inta isu cudirsadaybu idinku xeeran yahay abeesadii guriga ku jidhaa shabeelkiina iriduu taagan yahay intii kalena waardiyay ka haysaa waxaan idinkula dardaarmahayaa adkaysin badan ilaalo badan iyo caqli degan inaad ku xisaabtantaan intaas in idinku xeerantaana ogaataan intaasaan maanta gudbin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raalliga ahaada wixii aan khaldayn nabadoon xarin ayuu kaasi ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda ee puntland saalax xabiib jaamac oo la hadlayay warbaahinta shalayto ayaa waxa uu ku baaqay in dadku ay sameeyaan roobdoon xilli abaare adag lagu jiro dhanka kale waxa uu wasiirku iclaamiyey saddex maalmood oo soon ah ka hor inta aan roobdoonta la dhigin dhammaan waan salaamaya ah saxaafadda bulshaweynta reer puntland alxamdulilah runtii waxaa jirto abaar aada u daba dheeraatay runtii muxuu ahaa duunyo fara badanna baabi'isay dadkiina hadda runtii ay khatar aada u daran ku jiraan waxaan ilaahay ka baryaynaa in marka koowaad inuu naga dulqaado waxa keliya naga dulqaadi karo waa ilaahay marka ilahay waxaan ka baryaynaa dhibaatooyinkaasayto abaaraha iyo colaadaha isbiirsaday in ilaahay naga dulqaado midda xigto dee cid kaloo loo noqdo wax la weydiista ma jirtaan ilaahay ahayn subxaanahu watacaala inuu madal kheyr qabno si aan weydiisano inaan muxuu ahaa isu dulleyno muxuu ahaan usoo baxno toobadkeen iyo muxuu ahaa weydi weydiisi marka insha allah waxaan iclaaminaynaa haddaan nahay wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta in roobdoonka loo soo baxo maalinta khamiista lix iyo tobanka bisha maanta waa khamiis waa khamiisteeda kale marka insha allah waan ku celcelin doonaa saxaafaddana waxaan ka codsaynaa in ugu celceli celceliyaan kuwa nala joogan ay gaarsiiyaan kuwa naga maqan hadduu ilaah yiraahdo baraha bulshada la geliyo ee la isugu soo baxo oo ilaahay aynu barino ee u toobad keenno aan ilaahay u noqono suu ilaahay qur-aankiisa subxaanahu watacaala nagu nagu farayo faqultu istakfiru rabbakum inahu kaana gafaara yursilu samaa calaykum idraara bilaahina leeyahay ilaahay istikfaar weydiista macnaha usoo toobad noqda usoo laabta kabacdi ilaahay wuxuu idin siinayaa roob muxuu ahaa biyo cirka idinka soo dejinaya marka taas way midaan doonayno waana midaan rabno inaan ilaahay ka barino maanta haddii naloo keeno malaayiin malaayiinna loogu deeqo adduunka maanta aan u qaylinayno waxay noo soo kordhinaysa ma jirto laakiin hal maroo muxuu ahaa daruurta ilaahay nagu da-do waxaan gaaraynaa runtii muxuu ahaa baraare waana ku barwaaqaysanaynaa marka ilaahay barwaaqadiisaan weydiisanaynaa ilaahay roobkiisa iyo raxmadiisaan weydiisanaynaa midaan loogu kala guurin baan weydiisanaynaa marka insha allah laga qayb qaato roobka doonka sunnooyin buu leeyahay ku habboon in la soomo insha allah hadduu ilaah ihaha dadkaan leenahay soonka ka bilaabo maalinta isniinta talaadada arbacada saddexdaa maalmood ka horeyso insha allah hadduu ilahi in lasoo soomo oo muxuu ahaa loo soo diyaar garoobo muxuu ahaa ilahay alla bari in loo soo diyaar garoobo insha allah hadduu ilaah ihahdo marka waxaan leenahay meel walboo laga joogo geyga reer puntland in laga wada qeyb qaato subax aroortii laisugu soo baxo iskuulaadka dugsiyada macalimiinta ilmahooda hor usoo kaxeeyaan marka waxaan faraynaa ma aha in iskuullada intii la fasaxo iyo dugsiyada iyo shaqada dowladda guryaha la seexdo waxaan baryayna waa ilaahay dadka magaalada jooga waxaad moodaa inay abaarta taabanin wallahi haddii dadka magaalada baadiyaha nagu soo wada yaacaan kulli soo baxaan ogaada runtii dhibta waana wada haysataa baadiyaheena hadduu muxuu ahaa dhibaataysan yahay annaga waan dhibaataysannahay waana sida lagu yaqaano muslimiinta inay isu jirnaxaan intaa kabacdi waxaan faraynaa dadka inay isu gurmadaan in laisu biyadhaamiyo in raashin laisu geeyo in muxuu ahaa laisu kaalmeeyo ilaahay raxmadiisa markaan isu naxariisana isaga noo naxariisanaya muxuu ahaa sida nalagu yiri sulban sal slam yiri muxuu irxamu fi lard irxam fi samaa dhulka isugu naxariista ilahay samadooda idinka naxariisanaya marka waxaana laga rabaa in anaga isu naxariisano biyaha isu dhaamino raashinka isu geenno dadaalo fara badan way jiraan laakiin kow ma joogaan waa in la laba jibaaraa la shaqeeyaa la ordaa insha allah hadduu ilaahay idmo marka waxaan leenahay aad baan uga mahadinaynaa saxaafad mar walba nala shaqeyso waxaan ka codsanaynaa insha allahu roobdoonka ina aada uga qayb qaataan dadka isu soo saartaan khamiis walba in insaa loo roobdoono intaan muxuu aha insha allah ilahay raxmadiisa noogu imaaneyso aan ku celcelino inu ka daalin marka aad baan idinka mahadinayaa jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum raxmat ullahi barakaatu wasiirka cadaaladda ee puntland ayuu kaasi ha gudoomiyaha gobolka karkaare cabdulqaadir siciid caarshe dhaqaaji oo la hadlay raadiyow daljir shalay xilli oo ku sugnaa degmada bandarbayle ee gobolka karkaar ayaa ka warbixiyey kulamo uu kula qaatay degmadaasi hay-ado ay ka mid tahay hay-adda faw oo ugu baaqay inay wax ka qabtaan dadka abaarahu saameeyeen sidii loogu gurman lahaa bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa salaamayaa maxamed waa ku salaamaya adiyo raadiyo daljirba iyo shaqaalahaba maanta ilaa shalay waxaa nala joogay wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda cuntada adduunka ee faw oo u n ka u n ka ah marka hay-adda faw bay ka socdeen marka waxa wafdi ballaaran bay ahaayeen waxaana hogaaminayay ninkii u sarreeyey arrimaha soomaaliya in la yidhahdo richard ten la yidhaahdo marka awalna garowa intay joogeen markay garowa soo degeen ay la soo hadleen adigu waxay rabeen inay u kurgalaan arrimaha qayladhaan aanu dhowr jeer ku celcelinay oo aanu kaga hadlaynay dadka halka kusoo guuray xaaladahooda abaare abaaraha ka jira dadka haysta marka waxyaalaha aan ka wada hadlo waxa kamid ahaa sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa oo hadala ku reeyahay wax nagala qaban lahaayeen
gudoomiye ma jirtaa wax ay ballan qaadeen haddii aad ka wada hadasheen oo ay dhaheen bulshada dadkii soo hayaama iyo dadka abaarooda sameeyeen waxaasaanu gaarsiinaynaa way jireen ballanqaad ayay sameeyeen waxaana tusnay meelihii dadku xooga ku lahaayeen oo deganaayeen dadkii soo guuray dadkiiyo daaqiyna dhamaystay biyo la-aanna hayso iyo xoolihiioo ay ka muuqato jirooyin ka muuqdaan kabacdi waxaa waftigaas haddana ku weheliyey madaxa u sarreeya soomaaliya arrimaha faw iyo arrimaha puntland ninka u sarreeyey oo isna isna ajnabiya oo la yidhaahdo khaalid iyo barkhad oo isna ah arrimaha soomaaliya arrimaha puntland isna ku-xigeenkiisii isna soomaaliya kadib waxyaalaha ay marka ballan qaadeen wax kamid ahaa biyo dhaamis insha allahu inay wiilka soo socda dhulkaas keeni doonaan iyo daawadii oo ay yidhahdeen waanu haynaa wiilka ka baadsana insha allahu soo qaadaynaa bay yidhaahdeen xoolaha in la gaarsiiyo dawadaas arrimahaas bay qaban qaadeen
guddoomiye safarkooduma mid xagga dhulka abuu ahaa mise waxay ku yimaadeen diyaarad waxay noogu yimaadeen annaga safar xagga dhulka ah sida maalin saddexaad ayayna wax kasoo degeen garowe kabacdi garowe ayay qayb soomaalida la socotay igala soo xiriireen haddaan usheegay inaan bandarbayla joogo hawlaha u waaweyn ay ka socdaan meesha ummadda isugu tigna halkaa tahay waxay kabacdi ballan qaadeen inay halkaas noogu imaanayaan haddii aan sii joogayo waana usheegay halkaas inaan sii joogayo kadib dhulka safka dhulkaa bay soo mareen ayl bay soo mareen shalay waxay noogu yimaadeen oo bishii ahayd sideed waxay noogu yimaadeen degmada bandarbayla haadan way nala joogeen maantana dhul badan baan soo marmarinay kadibna way soo amabaxeen kurgalko iyo arrimihii aan sheegaynana inay dhab tahay xaqiiq ay tahay ayay ogaadeen marka safarkoodu marka safar dhulkaabu ahaa
ma jirtaa cid ka tirsan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo bulshada marka laga soo tago inay mas-uuliyiinta la kulmeen oo iyo sidoo kale dadkii usoo hayaamay deegaanada iyaga ma la kulmeen
si guud si guud baa dadka ay u dhex marayeen marka si guud bay u arkayeen marka hade waa la istaagayeen dadka waa wareysanayeen marka sidaasay marka ula gurgumayeen wax marka gaar ah oo ma garanaysa ma ay jirin ay cid gaara ula kulmeen laakiin mas-uuliyiinta annaga ahna waa iyo mas-uuliyiinta degmada bandarbayla iyo waxgaradka iyo odayaasha dadka reer miyiga ahna iyaga si guud bay udhex marayeen oo waa lala istaagaya meelaha dad ku badan yahay ninka ugu dambeeyey hawlo shaqaa u joogta bayla idinkoo dhammaan hawlihii gobolka iyo shaqooyinka xagga u wareejiyey sidii aad ballan qaadeen markii aad la socoteen wafdigii madaxweynaha oo aad sheegteen in shaqooyinka gobolka xagga degmooyinkaas loo wareejinayo bal maxaa idin qabsoomay hadda sidee buu yahay xaalku hadda waa garweye xaqiiqdiisaan hore u ballan qaaday madaxweynaha madaxweynaha puntland hadiisana ka ballan qaadnay culaysyo badan ayaa jira culayska ugu weyn hadda wuxuu fuulay gobolka karkaar wuxuu fushaya degmada bandarbayla iyo xaafuun inta hoos tagta sidaa la-adligeed xaqiiqda waxaan oran karaa wax badan ayaa noo qabsoomay waxaa jirtay in dhowr jeer la-aanu ku nool noqonay oo biyo aanu gaarsiinay xagga amnigana wax badan baa nooga qabsoomay inkastoo dadku yihiin dad fiican ay yihiin haddana meel la isugu yimi waad ka dareemaysaayo wax badan baa ma garanaysaayo ciidamadii qeybta iyo ciidamada awal jooga aanu xoojinay maalin kasta waxaa iska dhaca dhacdooyin inkastoo iyo dhacdooyinkaaso dhacdooyin waaweyn ayaan ahayn haddana isqabash isqabashooyin dadka dhexdiisa marka arrimahaasaan inta badan xalinaa iyo anagoo markasta rabna inaanu ogaano dadka waxyaalaha mag ay u baahan yihiin baahidooda ha noqoto xagga daawada dadka ha noqoto dhanka daawada xoolaha iyo ha noqoto biyo gaarsiintaba marka waxaan oran karaa wax badan baa qabsoomay haddana weli hawlihii dee waa hawlo maalinlo ah oo inta badan taagan
guddoomiye maxa baylo keliya baad hawsha ka wadaan mise degmada xaafuun iyadana hawlaha waa ka wadaan oo maamulku way u qorshaysan tahay inuu tago mise shaqadu baylo un bay ka socotaa degmada xaafuun waftiga ila socday qayb kamida ayaan u diray saraakiishii ciidamada ila socda qaybto iyo xisaabiyihi gobolka ila socday baan u diray hadda jira haddii ay kusoo arkaan in xaaladu adag tahayna insha allah waan raba inaan tago marka halkan ayaan ku aragnay wallahi xaalad aada u culus marka kabacdi halka ayaan dhaafi kari waayay anigu oo shaqada halkan ka wada hadda guddoomiye waxaa jirta inaa dawla wasaaradda deegaanka iyo maamulka gobolka iyo hay-adaha iska kaashadeen biyoxireenka weyn ee biyo guduud isaga ka warrama biyo ma ku jiraan dadkii usoo hayaamo inta badan ka cabi jira iyaga xaaladooda waa sidee biyihii way dhammaadeen ummad badan baana isugu timay ilaahay mahadiis biyihii waa la caday kadibna laba jeer oo dambe ayaan waxaan gaadhsiinay markasta ilaa shan iyo toban boledood oo biyaha dadka nawaaxigiisa deganaa haddana dadka qaybina way ka guurguurtay qaybina weli waa degan yihiin dhulkii togaga ahayd de biyuhu fadhiisteen inta badna biyuhu way ka dhammaadeen intaada ugu dambaysa oo bulshada puntland iyo dawladda baa la wadaagaysa aad baad umahadsan tahay fariinta ugu dambaysa waxa weeye aan diraayo dawladda iyo dadka waxgaradka ah iyo markasta maanka ayay markasta ku hayeen markastana dadka walaalahooda wixii la gaarsiin lahaa diyaar bay u ahaayeen haddana waxaan leeyahay uu hawlka madaalayo weli waa hogadii dadka kalena waxaan leeyahay ha lagu daydo arrintuna waxa weeye dadka iyo dunyaduba gacan ayay u baahan yihiin marka maanka ha lagu hayo arrintaas unaan ku celcelinaya gudoomiyaha gobolka karkaar cabdulqaadir sacuud caarshe dhaqaaji ayuu kaasi ha iminkana boosaaso waxaa lagu qabtay magaalada boosaaso tababar ku saabsan habdhaqanka qoyska wanaagsan wariyaheena xasan haykal ayaa ka qayb galay warbixintana ka hay howlka jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso maanta waxaa lagu qabtay barnaamij ku saabsan habdhaqanka qoyska iyo wada noolaanshaha lamaanaha isqaba kaasoo loogu magacdaray qoyskaaba kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka sare ee xarunta tababarada iyo wacyigelinta arrimaha qoyska ee qoyskaaba oo xaruntiisa weyn ay ku taalo magaalada hargeysa waxaana barnaamijkan wacyigelinta qoyska loo qabtay qaar ka mid ah ardada jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso inta uu socday kulankan wacyigelinta ee ku saabsan arrimaha qoyska ayaa ardada iyo maamulka macadka qoyskaaba waxay iswadaarsadeen fikirro ku aadan wada noolaanshaha qoyska isbarashada lamaanaha cusub iyo qaabka ugu habboon ee lamaanaha ku qalma aada u dooranaysid xuquuqda ay isku leeyihiin lamaanaha barbaarinta ubadka hooyada iyo aabbaha ugoreyntii waxaa hadal ka qaadatay faadumo oo ku halaysay magaca ardada jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso waxaana ay sheegtay in ardada jaamacadda badda cas mar kasta ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada horumarinta arrimaha qoyska
waxaan ku heli karnaa waxa waaye binaa al-usra in la sameeyo in qoyskii lasoo dhiso haddii qoys walba uu si wanaagsan kusoo barbaaro ilmihii hadhow isagaa qoys fiican dhisaya bacdeen waxaa dhacaysa in maxay haytay qoysas fiican oo laysu geeyo ay noqdaan mujtamac fiican markii mujtamac fiican la helana maxaa la helayaa dowlad wanaagsan baynu helaynaa marka taas waay ay jaamacadda badcas diyaar ugu tahay wax kasta oo ay kaga qayb qaadan karto dhisitaanka bulshadeeda in ay ka qayb qaadato mar walbana waxay ahmiyadda siisaa horumarinta iyo waxqabadka bulshadeeda ayay mar walba siisaa muxuu ahaa inay horumariso qoladan muxuu ahaa qoyskaab waxaan leenahay markii koowaad oad noo timaadaan weeye laakiin markii inii ku dambaysay yay noqonin gacmo furan kusoo dhowaada ayaanu leenahay barnaamij kasta oo aad ku dhisaysaan bulshadiinna waxay noqon doontaa jaamacadda badda cas mid in kala qayb qaadata dhan walbaba nade yuusuf cumar waa aasaasaha xaruntan tababarkan bixinaysa oo fadhigeeda uu yahay magaalada hargeysa furitaankii tababarka ayaa waxay ka sheegtay halka marka hore uu qoyska uu ka soo farcamo iyo qoyska ahmiyadda uu u leeyahay
qoys waxaa qoys ka sii dhigaya maxay labadan qabsoo cid kamaysan tafiirmin cidda ka soo asalkooda ka yimid iyo cidda ka sii tafiiratay taas weeye usra muslima muslimo ah oo weliba ah gabadha sababtaan gabadha u sii saaraya waxay tahay cidda guriga joogta wasiiru daakhiliga ama qofka arrimahan hoggaan ka ah shookaanta inta ugu badan wada ee wax hagaajin kara ee nin mushkiladaysan u sanfi kara ee carruurta rabaynaya ee shaqada ugu badan haya waayo waa gabadha maxaa lagaaga baahanya waxaan rabaa inaan ka hadlo afar qodob qodobka intubana ay adiga kuma simanayaan adiga waxaan la hadlaya waa adiga qodobka koobaad waa waa adiga yaa sawja hadda xataa haddaad tahay shabad gashaanti maxaad sugaysaa inaad noqotid sawja inaad guursatid inaad hooye noqotid baad sugaysaa sidaa awgeed ii ogolow adigoo raaliya inaad intaan halkan ku jirno ilaa ta inantaha ilaa ta hooyada aad wada niyeysanaqin sawja qodobka koobaad waxaan kaga hadli doonaa adiga sawjada maxaa lagaaga baahan yahay kow iyo laba waa xaqu nafsak inaad baratid xaqa adigu aad leedahay inan kastoo halkaa fadhidaa waxay rabtaa inay noqoto hooyo tusaale ah hooyo adduunka oo dhan saamayn ku leh hooyo raaliyo ah hooyo awlaaddeedu ka soocan tahay awlaadda kale hooyo ninkeedu halkaa markuu maro leedhaa al ninkii hiblaayo weeye maasha allah caleyh gabadhiisa weligeed gabadh la tartami mayso gabadh kastaa waxay rabtaa reerkay u dhaxday ama u dhixi doonto inay calan ku hiisudato gabadhaan intaan rabin halkan ma fadhidaa may fadhidaa waa waxa inagu dhex jira haddaba dhammaantan inagoo intaa doonayna haddana markaan reera yeelano maxaan u samayn weynaa mana su-aal hayn
maxaa looga baahan yahay hooyada wanaagsan ee ah gabadha muslimadda ah mar kale ha noo faahfaahiso nade yuusuf cumar
waxaad qoranaysaa saddex su'aalood inaad ka jawaabto kow waa maxay xaqa allah subxaana wa tacaala kugu leeyahay waa maxay xaqa ay naftaadu kugu leedahay waa maxay xaqa uu aadamigu kugu leeyahay waxaan ugu horraysiinayaa xaqa allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa kugu leeyihiin xageebaan amarka ilaahay ka jooga ayna alamr marka maxaad u noolaanaysaa inaad qofka ilaahay arkay tahay marka haddii rabaaada la hagaajiyo sayga iyo sawjada ilmo fiican ba soo baxay mujtamaca markaa la ilaaliyo reerka ayaa ku dayanaya intaasoo reeroo kale mujtamaca haddaba la rabaa waa kaas ugu dambayn waxaan kaaga tagayaa walaalo marka hore yaqiiso adigu inaad tahay hooyadii adduunka maamulaha xarunta qoyskaaba ayaa waxa ay mar kale ay sharaxaad ka bixinaysaa qaabka ugu habboon ee lamaanaha cusub ee doonaya in ay nolosha ay wadaagaan ay u hasaawi karaan iyo caqabadaha la soo gudboonaada lamaanaha hasaawaha ku cusub iyadoo ugu dambayntiina dardaaran qoyska soomaaliyeed u soo jeedisay waad u baahantahay run inaad nina sheekaysato laakiin baro ninka naftaada soo baro kadibna baro naftaadu mid nooceyay u baahan tahay ha odhan mid badan ha ku qabin naftaadu ninka u baahantahay waa kuma ma nin dabeecad fiican baa ma nin lacag haystaa ma nin aqoonyahana kadib ninkaad baratay naftaadu u baahantahay raadso hadduu ku soo galana hayso haddaan kusoo gelin iska daa nimanka kale naagahooda ha doontaana nimada nimanka naagahooda ka dabafidina ilaa inankan inan kalu guursan la intaad lacagta ka madhanaysidin soo maaha hadday lagugu ciyaara ma jeclo waa taa dhacaysa inuu kuu sheekeeye sheekeeyo barrina uu naag kala guursado okay yaa ku dheeraan marka haddaba markay sheekaysan laya inaan burin wax walba hadalkaaga kaydso quruxdaada kaydso haddaad isqaawin jirtid barri markuu kula balmo xijaab xiro xijaab isa sii geli hadalkaaga marxiso wax kasta ilaasho jawharad baa tahay anta jawharad haddaad tahay mutasawija jawharad baa tahay haddaad tahay shirka shaafi jawharad baa tahay markaad saa u dhalataba jawharad baa tahay ilaahay baana jawharadda naga dhigay jawharad ilaahay bay naga dhigo ina ilaaliye mathalu aladiina aamanuu مثل الذين مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا الدون كردم من تسالون هاي نهو قال إسلام إنك تسالون ما تشوهر هذا هاي قال أوتا هاي مثال لغو تسبيل صدق مثل تسالون لك أقدر هاي فيئ المكان كده مكان نكي قوسته إذا صوبا لك إلهي بقوب بنايز tobabarkan ku saabsan wacyigelinta arrimaha qoyska oo maanta lagu qabtay hoolka jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso ayaa noqonaya kii ugu horreeyey noociisa ah oo lagu qabto jaamacadda nade yuusuf cumar oo tobabarkan bixinaysa ayaa ah gabar qoraa ah oo magaalada hargeysa ku nool waxa ayna xarunta waxayna xarun lagu tababaro qoyska soomaaliyeed ay ku leedahay magaalada hargeysa waxaana ay qortay buug lagu magacaabo beerta qoyska iyadoo haatan ku guda jirta in ay qorto bugaag kale oo ay uga hadlayso arrimaha qoyska sanadkan cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban xasan haykal idaacadda daljir boosaaso waa tahay dhegeystayaal xubnihi joogtaah ee barnaamijka ee lasoo gaadhay ku hormarra xubinta cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
kulamo ka tirsan yurub liiga ayaa la ciyaaray naadiga manchester united ayaa waxay hal iyo hal la galeen naadiga f c rostof lagu magacaabo halka f c copenhagen ay labiyo hal uga badisay naadiga ajakis amsterdam anderlek ayaa opel nakosia hal iyo eber uga badisay ciyaaryahanka lagu magacaabo alakis jamberlin iyo ozil ayaa waxa ay doonayaan bixitaankaasi la mida alexis sanjes marka xil ciyaareedkana uu dhammaado waxaa la aaminsan yahay in ciyaartooydani ay kooxdaasi ka tegi doonaan haddiiba uu tababara arza winger kursigaasi ku fadhinayo waxaana dhanka kale ay dhammaanba ciyaartooyda kooxda arsenaal ka siman yihiin qorshaha lagu ceyrinayo tobabare arza wenger naadiga barcelona ayaa si rasmi ugu dhawaaqay in ay saxaafadda u soo bandhigi doonaan galabnimada jimcada ah heshiis wakhti dheer oo ciyaaryahan ivan rakatij laga saxiixi doono ciyaaryahankan ayaa qaabciyaarid wanaagsan kusoo bandhigay kulankii kooxdiisu ay lix iyo hal uga badisay champion liiga wareegga lix iyo tobanka lugtiisa labaad ayna ugu soo gudbeen wareegga sideed dhammaadka ee koobkaasi kadib markii ay taariikh cusub kooxda barcelona u dhigtay champion liiga naadiga arsenaal ayaa doonaya in marka la ceeriyo tobabara arza wenger si toos ay ula soo wareegaan ciyaaryahanka kooxda atletico madrid antonio grisman inkastoo aan la aaminsanayn wakhtiga ciyaaryahankani uu imaan doono garoonka imaratis haddana baalka dahabka ee kooxda arsenaal ay furi doonto ayaa noqon doonta in lagu sii xajiyo garoonkaasi ciyaaryahan ozil iyo alexis sanjes taasi oo lagu soo dari doono ciyaaryahan antonio grisman manchester united ayaa wadahadallo ku aadan ciyaaryahanka kooxda bayer minjina dalkaasi jarmalka roberto ladawiski waxay u jirtay si ay wadahadalkiisa usii horumariyaan ciyaaryahankan reer bulan ayaa haatan qaab ciyaareed wanaagsan ku haysa gegida alisarena barcelona ayaa kusoo biirtay tartanka ciyaaryahan thomas muller kaasi oo shantii sane ugu dambeysay kooxda manchester united ee lala xiriirinaya ciyaaryahankan germany u dhashay ayaa la aaminsan yahay inuusan ku faraxsanayn qaab ciyaareedka ah tababar ee karl anselotti kooxdaasi uu ku maamulayo kadib markii kulamada qaar uu bedel ku keenay ciyaaryahan sanatan ibrahimovichna waxa uu sheegay in haatan wixii ka dambeeyay oo wadahadal la bilaabi doono kooxaha emeleska maraykanka ka dhisan sida la aaminsan yahay ciyaaryahankan ayaa waxa uu doonayaa in uu waayihiisa ciyaareed ku soo afjeero dalkaasi maraykanka ciyaaryahankii hore kooxda barcelona shafi hernandes ayaa lagu wadaa in loo magacaabo jagada suuqa kala iibsiga waxaana la sheegayaa in ciyaaryahankan dib ugu soo laaban doono barcelona isagoo haatan qaban doona jagada ugu sarraysa ee dhanka suuqa kala iibsiga waxa uu shafi hernandes sheegay inuu keeni doono marka ugu horreysa ee shaqadaasi loo dhiibo ciyaaryahanka kooxda baris san german ee marco vreti lagu magacaabo ciyaaryahan miisina waxa uu sheegay inuusan tan iyo inta noloshiisa ka dhiman uusan kooxda barcelona ka tegi doonin kadib guul ay ka gareen kooxda baris san german ayaa ciyaaryahankan waxaa lagu wadaa inuu kooxdaasi kusii sugnaado qandaraas cusubna u saxiixo
xubinta wargeysadana waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska daily nation ee ka soo baxa bariga afrika wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynaha waddanka kenya oo ka wada hadlay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo kulan gaar ah ku yeeshay magaalada nairobi ayaa waxa ay ka wada hadleen dagaalka al-shabaab lagula jiro iyo xasilinta nabadda soomaaliya labada dhinac oo kulankoodu saacado kooban qaatay ayaa waxaa si gaar ah ay uga hadleen sidii loo dhammayn lahaa dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab ee soomaaliya sida wargeyska uu qoray sidaas darteedna loo baahan yahay in la xoojiyo qalabaynta ciidanka midowda afrika ee amisom antonio guteres xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa beesha caalamka ka codsaday inay xoojiyaan taageerada ay siinayaan ciidamada soomaaliya si soomaaliya looga dhigo meel xasiloon oo amnigeeda la isku hallayn karo sidoo kale guteres iyo kenyatta ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo in la helo maalgelin dheeraad ah oo la siinayo ciidamada midowda afrika ee amisom si ay u soo afjaraan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab sida wargeyska uu qoray waxaana ay sheegeen muhiimaddu in ay tahay in ay soomaaliya noqoto meel nabad ah oo caalamka oo dhan looga soo damaashaa tago markanna waa wargeyska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku hadhay carab ba'an oo ka dhalatay sharciga dhanka aadaanka salaada ee waddanka israa'iil golaha baarlamanka ee waddanka israa'iil ayaa waxaa ka dhacay muran caro weyn leh kadib markii golahu mabda' ahaan uu aqbalay in la ansixiyo xeerka mamnuucaya codbaahiyaasha goobaha diimaha laba farqadood oo lagu sheegay xeerka aadaanka ayaa saamayn doona aadaanka salaada muslimiinta waxaana wareeggii hore ee codaynta lagu meelmariyey aqlibiyad aad u yar xildhibaanada carabta ah ee ka tirsan golaha waddankaasi israa'iil ayaa qaarkood waxa ay jeexjeexeen intii dooddu ay socotay nuqullo ka mid ah xeerkii loo soo bandhigay ka hor intaan xeerkan qabyada ah sharci ahaan la dhaqangelin ayaa waxaa loo baahan yahay bay yidhaahdeen in dood kale laga yeesho farqad ka mid ah xeerkan qabyada ah waxaa dhammaan goobaha cibaadada ay ka mamnuucaysaa in ay adeegsadaan codbaahiyaasha inta u dhaxaysa koow iyo tobanka habeennimo ilaa iyo toddobada aroornimo ee wakhtiga waddanka israa'iil qaybaha kale ayaa waxa ay mamnuucaysaa in adeegsiga codbaahiyaasha mar kasta codkooda aadka u dheer ee aan loo dulqaadan karin ay dadku dhibsanayaanna la joojiyo xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
xubintaas ayaan u dambeysay barnaamijka saaka iyo dunidooda kaga imaanayay stuudiyaha dal jira bohol barnaamijkan lamid intaan isku arkayno nabadgelyo